kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka soomaaliya ayaa gashay marxalad cusub waxaa abuurmay rajo laga qabo dawladnimo rasmi ah oo soo laabata kow iyo labaatan sannadood kadib waxaa soo hagaagay ammaanka magaalooyin ay ugu horrayso caasimadda soomaaliya ee muqdisho dhinaca siyaasadda soomaaliya waxay ka gudubtay nidaamkii kumeelgaarnimada waxayna yeelatay baarlaman dhowaan la dhaariyey oo isna dooran doona guddoon baarlaman iyo madaxweyne isbeddelkan cusub haddaba waxaa hoggaanka u qaban doona madaxda cusub ee lasoo doorto oo dabcan ka mid ah musharaxiinta hadda u taagan qabashada xidhalka ugu sarreeya dalka soomaaliya arrimaha iyo kuwo kale ayaan ku faaqidaynaa dooddeenna toddobaadkan waxaa ka qaybgalaya doodda oo qadka magaalada muqdisho ku jira siyaasiga mudane cabdulaahi axmed cadow ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo doctor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi cabdiraxmaan baadiyow oo saddexduba ah musharaxiin u ordaya xilka madaxweynenimada soomaaliya waxaa kaloo qadka ku jira oo doodda kala qaybgalaya doctor cali khaliif galeyr oo isna soo noqday ra-iisul wasaare oo haatan ka mid ah ragga u baratamaya jegada guddoomiyaha baarlamaanka dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay saaxiibada hadda ku jira barnaamijkana waan salaamayaa aad baad umahadsantihiin dhammaantiin waan isu soo noqon doonaa intaanan barnaamijka gudagelin aan ku horeyno warbixin ka hadlaysa waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin dowladihii kow iyo labaatankii sane ee lasoo dhaafay soo maray soomaaliya iyo dowladda lagu tilmaamay rasmiga ee ay soomaaliya yeelanayso haatan waxay noo haysaa wariyaheenna sahra cabdi axmed waddamada deriska ah ee lagu soo dhisay dowlad kumeel gaara waxaa ka mid ah dalalka jabuuti iyo kenya dowladdii ugu dambeysay oo kumeel gaara oo lagu soo dhisay agosto labadii kun iyo afartii kenya waxa ay soomaaliya baarlamaankeedii sagootisay toddobaadkii hore taasoo ka dhigaysatda markii ugu horreysay oo lagu magacaabo laguna dhaariyo caasimadda soomaaliya ee muqdisho xubno baarlamaan oo rasmi ah oo looga fadhiyo inay soo dhisaan dowlad yeelata waxqabad taabagala baarlamanka soomaaliya waxa uu soo maray marxalado adag ayadoo ka sokow in dibadda lagu soo dhiso haddana ay galaangal siyaasadeed u lahaayeen wakiilo ka socda waddamada deriska ah ayna dhici jirta xilliyada qaarkood khilaafka soo kala dhex gala xubnaha baarlamanka oo lagu xalliyo meel ka baxsan dalka brofesor maxamed cumar dalxa waxa uu ka mid yahay xubnihii baarlamaanka ee u soo joogi jiray waayadii adkaa ee ay soo martay hay-adda sharci dejinta dalka waxaan ognahay in ay ahaayeen sirgudoonka frontline stateska markii anaga aan joognay imbagati baarlamaanko markaasi hadda nin ku nool maaragtay dal maarata isaga aanan dalkiisa ahayn awoodda uu yeelan karo iyo inta xaqa uu yeelan karo isagoonan dalkiisa joogin oo dowlad dibadjoog ah markaasi waxa iyada si ay qiimo ay leedahay waa dareemi kartaa maanta waxa waaye kani wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore dalka ayaa lagu dhisay odayaashii soomaaliyeed ayagoo guryahoodii iyo dadkoodii maanta ee dhex jooga wixii talo iyaga markaasi ay doonayaan in yani ma dhici jirin awal suurtagalna uma ayn ahayn wax soomaaliya aad moodid labaatankii sano ka hor xataa aanan la arkin oo lixdameeyadiisina dadka ay tilmaamayaan wax soo noqday oo hadda oo soomaalidii waa cusub u beriyay oo kale dadka reer muqdisho oo ay marar badani dushooda ka dhaceen dagaallo dhiig badani uu ku daatay ayna soo food saartay barakac aan ciirsi lahayn dilal qorshaysan iyo dhibaatooyin xagga nolosha ah badankood waxa ay maanta dareemayaan neecaw ka macaantii ay ku soo jireen muddada labaatanka sano dahaba siyaad caddaan waa hooyo garab rarata oo u soo joogtay waayihii adkaa ee magaalada muqdisho maanta waxa ay fariin miisaan weyn u diraysaa dowladda la filayo in dhowaan lagu soo dhiso qaybaheeda dhimanna magaalada muqdisho haddii ilaahay noogu dhiibo nin ummadda wax u qabanaayo oo maxay hada dantiisa aana wadin ee danta sharciga wata rajo fiican ayaan leenaha hadduu ilaahay yidhaahdo ciyaalkaa iskool noo helaayo annagaa nolol helayno nimankaa shaqa noo helaayo noloshii hore oo dhibaatada laheed oon kusoo jirna intaas inaan ka baxnaan rajaynayna waxaan kula dardaarmi lahaa shaqada ugu horreysa oo in ciidamada ou siiyo mushaan marka xiso
sanad ka hor magaalada muqdisho waxaa laga saaray kooxda al-shabaab waxa ayna dhowaan ku ciiday muqdisho saxansaxa dareenla waxaa yaraaday walwalkii dadka ee isku dhacyada hubaysan iyo maqalka diryanka madaafiicda oo saqdii dhexe hurdada looga toosin jiray taasi dhiggeedase maanta waxaa dib ugu soo guryo noqonaya qurbajoog ganacsato ah aqoon-yahano siyaasiyiina iyo dad doonaya inay la jaan qaadaan isbeddelka curtay jaamac fariid bile waxa uu ka wadaa gudaha magaalada muqdisho mashruuc ganacsi oo ay qayb ka yihiin khubaro ajaaniba oo ku wehlinaya socdaalkiisa uu dalka dib ugu noqday markii aan arkay in nabadi soo socoto dalka ka wardoon baan idhi markaan raseedkaygii dhamaystayna waan laabtay markii aan laabtayna waxaan soo kaxeeyey niman injineera ah oo soddon iyo shan sano ilaa afartan sano experience u leh in ay dhismaha ka qayb qaataan aadna wax u bartay injineeradii waan keenay waana bartnerkayga dad iyaguna ganacsato ah oo reer muqdisho ah baan xiriir la yeeshay dal waxaa dhisa dadkooda inaanu nafta iyo dhiigaba u hurno dalkayaga sida aan ugu soo noqdayna loogu soo noqdo goobaha magaalada muqdisho ee laga dareemayo horumarka ay sameeyeen dadku waxaa ka mid a soo celinta golaha murtida iyo madadaalada ee tiyaatarkii qaranka oo dhexdiisa uu muraciyeeyey dhiig maantana waxaa saldhig uu u yahay abwaano iyo fanaaniin soo saaraya jiilal cusub abwaan cabdidhuux yuusuf ayaan kula xiriiray khadka teleefonka ee magaalada muqdisho hawshiisaas aad baan loogu jiraa insha allah waxaan rajaynaynaa isagoo sidaas inaan ku shaqayno zahraahi insha allahu goordhowna uu noqdo sidii sii hore oo kale waxaan isleenahay in markaa la heli doono dayactir guud oo tiyaatarka uu ku soo noqdo siduu beri ahaan jiray ugu qaban doono hirgeli hamigaaga faneed barnaamij la yidhaahdo oo aan tartamo ugu qabanayno tiyaatarka oo istuudiyo yar loo sameeyey oo lagu tartami doono inkastoo weli ay jiraan gobollo koonfureed oo dalka ah oo baaqi kusii ah gacanta al-shabaab haddana dadku waxa ay ka dhursugayaan dowlad ka hanan qaada guud ahaanba dalka waxaana si ka beddelan sidii hore la arkayaa muqdisho maanta loolanka musharaxiin badan oo u suxulduubaya hanashada kursiga madaxtinimo ee dalka oo ay dagaallo badani soo daashadeen aad bay u mahadsan tahay wariyaheenna saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay dooddeenna ayaan gudagelaynaa haatan waxay soomaaliya gashay marxalad cusub baarlamaankii waa la dhaariyey guddoon ayuu dhowaan dooranayaa doorashada madaxweynaha oo aad u sharaxan tihiinna marka laga reebo cali khaliif galayr way xigtaa marka sideed u aragtaan marxaladan cusub waxaan ku horeynayaa cabdulaahi axmed cadow marxaladan waxaan u arkaa waxa weeye saa u sheegtay marxalad kala guura weeye aniga aragtidaan bixinayaa waxa weeye transitionkii kumeelgaarka laga baxayaa waxaa la gelahayaa nidaam permanent ah ama muxuu ahaa joogto ah dastuur baa la gudbiyey oo markaas aan ahayn kumeelgaar aan ahayn ee ah dastuur isaga naftiisu ha ahaado kumeelgaar maxaa jira sidaad ogtihiin dastuurku ilaa shacbigu uu ansixiyo waxa weeye kumeelgaar wey qudhiisa laakiin waa kaga duwan yahay kuwii hore oo kuwii hore charter baa la oranaya charter ayay ahaayeen marka marxalad waxaa la galay cusub baa la galay iyadana waxaan rajeynaynaa ilaahay idankiis marxaladaas inay noqotaa mid ummadda usoo hoyda horumar nabad iyo muxuu ahaa cadaalad waa cusub inuu dhasho ay ummaddu u riyaaqdo ayaan u rajeynayaa waxaan siinayaa doctor cabdiraxmaan macalin baadiyow doctore adiga sideed u aragtaa marxaladan cusub ee soomaaliya ay gashay bismillahi raxmaan raxiim dhamaan waa salaamaya saaxiibada igula jira khadka dooda igula jira waxaan kaloon salaamaya dhamaan shacbiga soomaaliya meel kasta ay joogaan haddii aan ka hadlo marxaladda wax lagu jiro waxaan u arkaa marxalad isbedel aada iyo aada weyn oo soomaaliya ka dhacaayo oo caasimada soomaaliya lagu shiraayo oo dadka soomaaliyeed ay ka soo qayb galaan marka ugu horeysa laba iyo labaatan sano caasimadooda ay ku shiraayaan oo dawladda soomaaliya lagu dhisaayo waxaan u arkaa marxalad laga guuraayo madax talintii kooxaha hubaysan ama magac beel ha ku hubaysnaadaano ama magac diin ha ku hubaysnaadaan laga guuraayo oo loo guuraayo talo iyo xukun ay ka qayb qaadanayaan waxgaradka soomaaliyeed ee aan hub ka qaadan oo aan qoryaha qaadanin oon dagaalada horseeda ka noqonin waxaan u arkaa ustaad cadow soo u sheegay waxaan u arkaa inay tahay marxalad laga guuraayo dawladku meelgaara oo dawlad soomaaliyeed oo dhaba in la dhisho la rabo waa marxalad isbedel weyn laga damacsan yaha soomaaliya inuu ka dhaco shacbiga soomaaliyana ay diyaar u yihiin isbedelkaas inay ka qayb qaataan ay ka guuraan marxalada isdilka iyo dagaalada iyo colaabaha iyo inay xukumaan ay xukunka ka boobaan kooxaha qoryaha wata iyo kooxihii lacagta ka dhacay oo dadka soomaaliyeed ay naceen oo ay u gudbaan dadka soomaaliyeed maanta codkooda inay ku dhiibanayaan ayagoo caasimadooda jooga inay qoshaan madax ka bedelan madaxdii hore iyo fikir ka bedelan fikirka hore dowladnimo inay ballo u tahan u arkaa marxalada lagu jiro aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaarihii hore farmaajo waad i maqlaysaa muraashaxiinta kulli waa salaamay runtii waxaan odran karaa waxaa muuqda mustaqbal wanaagsan kadib markii lagu jiray marxaladan kumeelgaarka ah muddo laba iyo toban sano ah haddee laba iyo tobankaas sano runtii wax isbedela ma dhicin mar walbana hadee waxaa dowladeeda puntland waxay ahayd dowlad kumeelgaar ah waa ilaahay mahadiis haddii wakti kumeelgaarka looga gudbaayo wakti rasmi ah laheayo dowlad aan kumeelgaar ahayn oo hadda loo dhisay ama la magacaabay maxaan ku ahdaa xildhibaano cusub kuwaasoo dooran doona guddoomiye baarlamaan cusub iyo madaxweyne cusub haddii laba yidhaahdo loona guuraayo wakti rasmi ah oo runtii afar sana ah oo la odhan karo dowladda timaada qorshe wanaagsan oo nidcamsan dabata in looga gudbi karo wakti loo looga gudbi karo dowlad runtii ka shaqeysa nabadda iyo horumarka dalka marka anigu waxaan odhan karaa waa guul kollay usoo hoyanaysa ummadda soomaaliyeed dowladd waa ognahay dowlad kumeel gaar ah in aysan heshiisyo geli karin hawlo badanna qaban karin laakiin tani inay ka duwanaan doonto kuwii hore oo runtii ummadda soomaaliyeed ay ku degi doonaan keeni doontaan stability iyo iyo nabadgelyo haddii la dhihi lahaa waad mahadsan tahay waan usoo noqon doonaa arrimaha ku saabsan baarlamaanka iyo eh, xaaladda siyaasadda hadda ay ku socoto iyo doorashooyinka soo socda intaba waan usoo noqon doonaa Eh, waxaan rabaa inaan hal su-aal idin dhex dhigo dhammaan eh, musharaxiintiinan oo aad mid mid uga jawaabi doontaan kolley waxaad wadeen bilihii ugu dambeeyey oo lala doorasho ismaxan moogidiin oo waad iska warqabtaan muxuu mid walba aragti ahaan isleeyahay allaylehe waa kaga duwan tahay musharaxiinta kale marka la fiiriyo qorshaha eh, siyaasadeed ee aad ku doonaysaan in laydinku doorto Eh, waxaan ku horeynayaa cabdulaahi axmed cadow saddexdaan hadda aynu ku nahay meesha kuwa kale kama hadlahayo waxa weeye intuba waxaa nahay dad istaahila in maaragtay muxuu ahaa dalka ay hogaamiyaan Eh, qaarkeen waxaan leenahay waayo arag Eh, anigu muddo aada u dheer ayaan maamul kusoo jiray muxuu ahaa ilaa waktigii xorriyadda la qaatay ilaa burburkii dowladda u dambeysay waxaan ku jiray maamulkaan ku jiray darajooyin kala duwan baan kusoo ayaan soo maray marka anigu eh, marihii maaragtay muxuu ahaa saaxiibadayga waan ka fiicnahay marihii hasha kulila kan u sheegay waa dad istaahilo weeye inay hogaamiyaan qaranka soomaaliyeed waa dad maaragtay muxuu ahaa nadiifa weeye laakiin anigu waa ka daaweynahay labadaba haddaan ku hijin waa ka daaweynahay maamul weligeedana waa oga maaragtay muddo dheer baan ku jiray iyagu aysan ku jirin Wa- waad mahadsan tahay Eh, waan waa idinku soo noqonaynaa farmaajo iyo doctor cabdiraxmaan eh, macalin baadiyow su-aal middaa la mida ayaa idinkan idin hortaala waxaa nasiib wanaaga eh, doctor cali khaliif galayr oo isna u baratamaya xilka guddoomiyenimada baarlamaanka oo taleefonka uu ka go-ay ayaa iminka nagu soo biiray oo aan rabaa isna inaan su-aal weydiiyo Eh, doctor cali khaliif waad imaqlaysaa si fiican su-aal aan weydiiyey een, musharaxiinta madaxweynaha een, u tartamaya saddexda mas-uul ee qadka ku jira ayaan ee, inkastoo qadku uu kaago aan ka xunnahay ayaan ku weydiinayaa marxaladan ee hadda lagu jiray siyaasadeed sidee u aragtaa marxaladan waxaan u arkaa runtii marxalad aada iyo aada iyo aada u adag bay ahayd dagaala badan oo bacan baa wadanka ka socday intii muxuu ahaa shirkii indigati u dhammaaday ee dawladda halkaa lagu soo dhisay hadda waa waa sideed sano ayaa ka soo wareegay dawladdii lasoo dhisay ilaa maantadanaaynu joogno hadduunbayba ugu roonto magaalada xamar nabadgelyadeeda ugu roon tahay laakiin nabadina ma jirin haddaan nabada jirina dee wax dhisma iyo de- shuqul dawladeed oo badan oo la qaban karaaba ma u jiro ciidamadii baan dhismin booliiskii baan dhismin hadda uun nasiib wanaag uun dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay xoogaa nabada magaalada xamar jirta markii ugu horreysayna weye ee wadanka gudihiisa doorashooyinkana ay ka dhacayaan marka marxalada aada iyo aada u adag oo dadkii hawlaha kan hawsha ka soo qabtay oo uu kamid yahay maxamed cabdillaahi farmaajo runtii rakarooni bay muujiyeen wakti adag bay la soo kulmeen muddadaas ay joogeenna dawlad walba uun wakti dheer ma ayan haysan waxaan umaleeyayaa milaysho lixal ama lix prime minister baa muddadaas soo maray wixiina xidido daadeer oo biyaha geedkan weyn ee qaranka uu uu kaga cabo biyaha undergroundka ma ayan jirin marka waxaan odhan lahaa wakti adag oo uun khasab wax lagu waday baa laga soo gudbay rajaduna waxay tahay in loo gudbo wakti kaa ka fiican oo hawsha taalla hawl sahlan ma aha magaaladan xamar waxa ka dhacay iyo burburka ka dhacay qof yimaado indhihiisa ku arka mooye wax looga sheekeyn kara ma aha waa kugu soo noqonaya waad mahadsan tahay Eh, su-aalo kale oo arrimaha aad kaga hadli doontaan ku siin doonaa waxaan u gudbayaa cabdiraxmaan macalin baadiyow cabdiraxmaan labaatankii sana lasoo dhaafay dadku waxay kugu xasuustaan eh, een, waxbarashadii soomaaliya inaad qayb ku lahayd marka maanta waxaad u taagan tahay madaxweynenimada soomaaliya maxaad is leedahay ragga kale ee kula baratamaya waad kaga duwan tahay Eh, walaal waad mahadsan tahay horta eh, raggu dhammaan eh, wax kasta kuma kala duwana Eh, raggu dhammaan in badan oo kamid waa dad aqoon-yahano ah waa dad khibrad leh waa dad runtii waa eragay badan eh, wada leh laakiin haddana ruux kastana waxaa laga yaabaa ruuxa kale in wax uga bedelan yahay aniga marka la weydo maxaad uga bedelanta waxa uga horeyn dhihi kara waxaa waay waxaan ahay sarkaal lix lix iyo toban sano eh, ciidamada qaranka soomaaliya kasoo shaqeeya oo dalkiisa soo difaacay oo dagaalkii soomaaliya galguudee ka qayb qaatay oo hargeysa iyo berbera ayaan ciidanka daafi cirka ayaan ahaa oo cirka soomaaliya ayaan diyaaradaha cadowga ka difaaci jiray waxaana sarkaalan dagaalkii sokeeya marna ka qayb gelin oo diiday inuu dagaalada sokeeya soomaaliya ka qayb qaato laakiin waxaan dadka ugu dhawanahay labaatanka sida lasoo dhaafa ayaan dalka soomaaliya kusoo noqday inta ka imid aniga oo dalka maraykanka kanada kusoo noolaaday aan sagaashan iyo labadii dalka kusoo noqday saaan u badbaadiyay dadka soomaaliyeed labaatan sano ayaan maxaa waaye gobol kastae soomaaliyeed ka shaqaynayay ka shaqaynaya tacliinta iyo caafimaadka iyo dib heshiisiinta iyo wacyiga islaamka islaamka saxda dadka in la baro oo dadka laga bixiyo seefalboodnimada diinta laga saaro ayaan ka shaqaynaya labaatanka sana lasoo dhaashay waxaan ka qayb qaatay dib heshiisanada soomaaliya labada kun laga soo bilaaba dadkii qaranka ee carta laga soo bilaaba ayaan joogo goobjoog ka ahaa intaas ayaan daraaso ku sameynahay intaas ayaan fiirsanaynay laba iyo toban sano markii ay kasoo wareegto dawladdii qarta lagu soo dhisay oo runtii inta ka dambaysa dawladuhu ay samaysmi waayeen ayaana waxaan aan go-aan ku gaaray inay suuragalaya shacbiga soomaaliya saa in lagu fiirsado waxaa intaas la jirtoo kaleeto oo muxuu ahaa aan uga bedelanahay in badan oo kamid oo tartamaya marna aniga layguma eedayn in hantida qaranka lunsaday inaan lacag xaday layguma eedaynin laygumana soo eedayn inaan ka qayb qaatay dagaalada beelaha ama dagaalada jabhadaha inaan ka qayb qaatay waxaan isku haystaa inaan ahaa aqoon-yahaan soomaaliyeed sarkaal soomaaliyeed bulshada hayadka ani kasoo qayb qaatay iyo abaabulka bulshada soomaaliyeed oo marna aan soomaali dhibaato u geysa waxaan siinayaa maxamed cabdulaahi dowladdii ugu dambeysay hadda wakhtigeedu dhammaaday ayaad ka ahayd ra-iisul wasaare oo ra-iisul wasaaraha hadda u dambeeyey baad ka horreysay maxaad is leedahay maanta musharaxnimadaadan madaxweynenimada ee aad hadda u taagan tahay waad ku soo kordhin kartaa soomaaliya haddii aad madaxweyne ka noqoto ood kaga duwan tahay dadka kale horta waxaan leeyahay asxaabta ama waalahii leenka ku jira oo murashaxiinta ah waa mudan yihiin khibadoodina waa sheegeen tayada markaan ka hadlo inkastoo aan u ekaaxin dhalinyaro ah waxaa maamul ku jiray muddo labaatan iyo sideed sano ah in ka badan macnaha macnaha muddo aada u dheer ayaan ku jiray xilal kala duwan yaan soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda oo aan muddo joogay kadibna aan halkaas safaaraddas washington aan joogay oo ambasador cadow abdullaahi axmed cadow aan halkaas ka wada shaqeynaynay kadibna hadda markii aan meesha ka tegayna aan dowladda new york aan u shaqeeyey localka iyo degmada iyo iyo iyo new york state waxaa intaas dheer oo aan ku jiray siyaasadda dimuqraadiga ama republicanka labadaba oo aan halkaasi ka ahaa xubin buuxda oo runtii muqad muuqda dhanka western new york michigan galbeedka new york jaamacad ku taala ery county community collegena aan maadooyinka leadership skillska iyo conflict of resolutionska aan ka bixinayay intaasoo dhan waxay u diyaarisay markii aan noqday prime ministerka noqday in lixdii bilood aan joogay aan muujinay aniga iyo tiinkaygii aan muujinay runtii wax aan horay looga aqoonin siyaasadda soomaaliya oo igu horeyso ko waxa hogaanka laga rabo ama hogaamiyaha wanaagsan laga rabo oo ah wada shaqeyn ama team work macnaha markii khilaafaad yimaadana sida loo xalila khilaafaadka oo isfahm yimaado si hoose ah iyadoo aysan banaan kusoo bixin ama idaacadaha laga hadlin waxaan dhisay dawlad kooban oo sidii toban ka kooban wada shaqeynta buuxda lahayd oo aan uusan khilaafka soo dhexgelin laga bilaabo madaxweynaha iyo guud ahaan golaha wasiirada hadda intii kale dhawaan waa la ogaa oo runtii miisaaniyadda hadday noqoto mushaar bixinta hadday noqoto dhanka amniga iyo moral dhisida ciidamada hadday noqoto abaabulka shacabka dadweynaha hadday noqoto taasaa waxay keentay runtii inaan ku helno runtii sumcad ama recognition shacabka dhexdiisa ah anigu waxaan ilaaliyey runtii in khilaafaad madaxweynaha iyo baraaministerka iyo wasiirada dhexdooda u yimaado si hawlihii runtii ummadda inaga sugaysay guuro looga gaaro aad baad umahadsan tahay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan siinayaa doctor cali khaliif galayr doctore waxaad tahay musharaxa keliya ee u taagan xilka guddoomiyenimada baarlamaanka ee doodan kala qeybgelaya musharaxiinta madaxweynaha maxaad is leedahay waad kaga duwan tahay musharaxiinta kale ee u taagan ama u baratamaya xilka ee adiga kula loolami doona oo aad kusoo kordhin doontaa baarlamaanka soomaaliya waxaan un belaf ku maqlay un dhowr qof oo kale inay u taagan yihiin guddoomiyaha baarlamaanka inta unaan maqlayna mana uun maamulladii dawladda oo waktigii maxamed siyaad barre qaarkood ninka jawaari la yidhaaha iyo ninka la yidhaaho juriilaba soo maray shaqooyinkay uun la qabqabtayna waa ku kala degusnayn waana ogaa maamulkana waana uga horreeyey waxaana uun ahaa muddo dheerna aan soo ahaa in maamulkii kamid ahaa oo agaasimo guud ka ahaan jiray suudan ka ahaan jiray warshada ismaail iyo tima rere markii dambena oo shaqadii ugu dambeysaan qabtay wasiir baan ahaa kabacdina uun shuqulka un dawladda soomaalida waa kii cartay waktigeedii aan prime minister muddo ka ahaa waxaanu kaga gedisanahay qolyahaas kale intaas shaqooyinka saa u kala gedisan ee maamulka ah ee soomaaliya gudaheeda umalayn maayo in ay ay leeyihiin khibradda saasa waxaan anigu bartay ama jaamacadahaas maraykanka aan muddo labaatan iyo sanado ka dhigayeyna waa arrimaha un maamulka iyo dawladda habka dawladda shaqadeeda oo public policy ama dawladda hawsha ay doorka ay ku leedahay xagga nabadgelyada xagga horumarinta xagga maxay ahayd xidhiirka adduunka ay dawladdu ay la leedahay fikrad aada iyo aada u fiican baan ka haystaa maamulada dawladda iyo habka ay dawladaha uleeyihiin balmathaal dawladda china oo kale dawlado qudadoodu matalan malaysia dawladdan hadda turkiya turkiga oo kale tanaan anigu u tartamaya waa baarlamaanka baarlamaankana waxaan u arkaa hay-adda dastuuriga ugu ballaadhan inay tahay dastuurkeena inay tahay meesha shuruucda unqura laga dejinayo maahe laga ilaalinayo dastuurkanna waxaa loo dhaafay howlo balballaadhan inuu baarlamaanku uu ka taliyo yaana ku dheeraana waxaan qabaa inaan aqoon u leeyahay waddankan soomaaliyana khibrad xagga maamulka iyo bulshadana aan leeyahay waa mahadsan tahay waxaa kaloo jira wax soo dhow xilliga doorashada guddoonka baarlamaanka ama madaxweynaha waxaa jirta cabsi la xiriirta in cododka la kala iibsado oo musuq maasuq dhaco marka arrintaa werwer intee leeg ayay idinku haysaa waxaan ku hormarayaa mudane caddo waad maqlaysaa waan ka soconaynaa waxaan u gudbayaa maxamed cabdulaahi farmaajo taasi waxaan uga jawaabayaa runtii doorashadantii ugu horreysay ma aha doorashooyin yaa hore loo soo galay eedeymahaasna horey u jireen waxaan leeyahay baarlamaanka hadda jooga waa shaqsan yihiin waan u hambalyanayaa runtiina xilka hadda loo dhiibana waa xil maaragtay fudud ma aha magaca iyo sharafkii baarlamaankana kulli waa naqaanaa runtii inuusan aada u sarreynin inay ka faa'iideystaan oo ay wax ka bartaan doorashooyinkii hore loo soo maray oo eedeymahaas ay jireen hadda waxaan leeyahay haddii arrimahaas jiri karaa in laga degtoonaado maxaa yeelay masiirkii soomaaliya oo dhan baa gacanteeda kuu jira in ay isku miisaamaan intaas yartaa sandareerada ah iyo toban milyan oo qof oo soomaali ah oo cid walba leh oo oo curyaamin leh oo leh dad dhagala oo dad masaakiina leh ee dad maxaan ku raha tabar daran leh inay isu miisaamaan ay u baneeyaan runtii shacabkaas intaas la eg runtii u baahi qaba una bisil hadda inay helaan dawlad buuxda oo dawlad cadaalad ah marka waxaan leeyahay in ay ay maxaan ku raha ka taxadaraan waa dembi in laaluush la qaato kii laaluush baxshana waa dembi kale aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa doctor cali khaliif galeer ma maqlaysaa ha si fiican marka adiga werwer intee lag aad ka qabtaa runtii baarlamaankanu baarlamaan cusub weeye dad aada iyo aada u tayar fiicanna waaba kasoo qeyb galeen inta uunaan kolley anigu kala socdo waxaa lagu rajo wen yahay baarlamaankanu inuu noqdo mid aada uga gedisan kuwii hore kumeel gaad maaha afar sano waktigiisa uu noqonayaa dad xulashihiina waaba ka muuqdaan oo welwelka in dhibaata iman karto laaluush iman karo musuq maasuq iman karo waa mid dareenka la qabaa intuu la eegyahayna wax qiyaasi karo si sugan u sheegi kara kolley anigu ma hayo laakiin welwelku waa jira meesha waa yaallaa musuq maasuqa iyo laaluush qaadashadana runtii mid dad muslimaan nahay kolley hadda wada damqanaya oo dareenka qofka ibni-aadamku xilkasnimo iyo mas-uuliyaddaa saaran inuu uga ka doorbido wax yaroo lacaga uu helo ka doorbido siduu uga adeegi lahaa ummaddan tabaalaysan ugana saari lahaa iyadoo ilaahay talada la saaranayo sidii dadka salka dhulka loo dhigi lahaa nabadna lagu gaari lahaa marka waa dhacaysaa isku dhammaansha lawaa laba boqol iyo shan iyo toddobaatan weeye kolley qaar sidaa aad ku sheegaysa ku sifoobaysaa waa waa wax sugan inay dhacayso intay la eg yihiin oo percentageay noqonayaanse midaan sheegi kara maaha aad baad umahadsan tahay waxaa qadka uu ka go-ay inta aan ku jirnay barnaamijka cabdiraxmaan macalin baadiyow iyo cabdulaahi axmed cadow nasiib wanaag cabdulahi axmed cadow ayaa qadka kusoo noqday oo haatan ku jira cabdulaahi waxaa jirta cabsi laga qabo in doorashada guddoonka baarlamaanka ama madaxweynaha ee soo socota la musuq maasuqo oo laaluush la isticmaalo adiga werwer intee leg ayaad ka qabtaa adeer corruption waxa weeye sharciga waa ka soo horjeedaa waa fal xun weeye waa fal maaragtay muxuu ahaa ugu fal xun oo maaragtay dhici kara corruptionka uu nooc kasu ah ahaan karaa qof aad maaragtay shaqa aad ka doonayso ama arrin uu ku ku fuliyo xafiis aad doonayso oo aad keenayso waa corruption weeye qofka muxuu ahaa inta soo gala meesha muxuaha doorashada ee la galahaya inuu corruption biyo iyana waa crime waa crime weeye marka anigu waxaan leeyahay oo aan ku adkeynayaa waxa lala aadahaya in corruption lagu soo biyo markaan hadda laga hadlayo doorashada waxa weeye xubnaha baarlamaanka weeye xubnaha baarlamaanka waxaan leeyahay waxa weeye ka fogaada corruption ka fogaada fiiriya danta qaranka soomaaliyeed mas-uuliyiin baa tihiin waxaad tihiin baarlamentariga waa meesha wax walba ka bilaabanayeen wax walbana ku dhamaanayeen ama sharci ha ahaado ama heshiis dibadda lagu soo galay ha ahaado ama madaxweyne la dooranaya ha ahaado ama wa- muxuaha ra-iisul wasaare iyo dawladdiisii muxuaha ha ahaado waxa weeye muxuu ahaa hay-adda wax walbaba ay kusoo dhamaanayaan waa hay-adda ah in ay la xisaabtanto xukuumadda ay la xisaabtanto miisaaniyadii la suudiyey siday ku baxday waa hay-adda adag weeye marka mar haddaad dadka aad tihiin oo aad saldhigga runta aad tihiin yani supreme marka organ ama ugu sarreeya waxa weeye muxuu ahaa baarlamaanka haddii si loo fiiriyo baarlamaanka iyo maaragtay xukuumadda iyo muxuu ahaa cadaaladda waa siman yihiin oo hadda maaragtay mid mid hoos yimaada ma jiro waxaa ka dhexeeya waxaa wada shaqayn wey laakiin asalka waxa weeye baarlamaanka weeye marka maxkamadda sare madaxdeeda sare la magacaabayo baarlamaanka mxuaguddoonsanhayo oo muxuaha siinaya muxuu ahaa kalsoonidii haddii madaxweyne laga qaadahayo halka looga qaadahayo oo dastuur ku dhigahayo iyagaa maaragtay gaaday marka waxaan ka wada waxa weeye xildhibaanada cusub waxaan oga digaya waxa weeye yaan laydin gadanin ma xoolo suuq ma jumatihin wixii isku day inay idin gataan waxaan idin oranaya waxa weeye nacadadkan ugu ugu ugu ugu ku ku dhufta xaq laydama gadan karo bani aadan baa tihiin waa u dhaarateen dalka u dhaarateen daacadnimo ugu dhaarateen waa laydin imanayaa in maaragtay muxuu aha musumaad laydin musumaasa waxaad ilaa hadda burburiyey weye maaragtay muxuu ahaa dalka hadda waxaanu ognahay waxa weeye in maaragtay la isu haysto muxuu ahaa hanti maaragtay muxuu ahaa la lunsaday in la isu haysto in uusan jirin nidaam maaragtay muxuu ahaa xisaabtan inuusan jirin dadka loo haysto ama dadka lagu tumayo maxkamad unbaa marka dambe gaari doonta laakiin waxa weeye corruption yaan laydinla imanin xoole mase laydin gadan mahayo waxaad ninka idinla imanay corruptionka waa nin doonaya inuu idin gato hadii marka haddii aad diyaarisa in laydin gato dalkiina waa gadateen marka adduun iyo aakhirana maaragtay muxuu ahaa ma ma heleysaan maaragtay muxuu ahaa wanaag adduun iyo aakhira waa sheegaysaan aad baad umahadsan tahay dhegaystayaal intiinii dib noogu soo biirtay halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga barnaamijkuna waa faaqidaada toddobaadka oo ay marti ku yihiin mudane cabdulaahi axmed cadow ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo doctor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow oo uu qadka ka go-ay laakiin aan rajaynayna inta aan barnaamij ku jirno inaan dib ugu soo celinno iyo doctor cali khaliif galeyr oo soo noqday ra-iisul wasaare haatanna ka mid ah ragga u baratamaya jegada guddoomiyaha baarlamaanka dhammaantiin mar kale waad mahadsantihiin waxaan ku noqonayaa maxamed cabdulaahi farmaajo ayaan ku noqonayaa ma y maqlaysaa farmaajo waa ku maqlaya dowladda gobolgaarnimada ay kasii dhammaanayso intii aad ra-iisul wasaare ka ahayd ma jiraan waxyaabo aad xusuusato oo aad is leedahay haddii dowladaha soo socda ama baarlamaanka soo socda laga ilaaliyo soomaaliya guul bay gaari kartaa
waa waa waxaa oran karaa kow iskhilaaf iskhilaafka iskhilaafku waa cudur waye laba waa maamul xumo saddex waxa weeye maamul xumadaas waxay hoos imaaneysaa in ciidamadii iyo shaqaalihii dawladda iyo xildhibaanadii aan la siin xuquuqda waaweyn shahradooda aan la siinin waxaa waxaa kale oo aan oran karaa in dibdibheshiis dibheshiisinta roogga la saaro oo dadka waalaha soomaaliya soomaaliyeed maxaan ku raahdaa laisu soo dhaweeyo oo laga shaqeeyo maslaxadooda in adeegii dawladda dib loo soo celiyo maxaan ku raahdaa oo ama dib loo dhiso hay-adihii dawladda waad mahadsan tahay waxaan ku noqonayaa cabdulaahi axmed cadow waxaad tahay rugcaddaa siyaasadeed waxaa dad badan kugu xusuustaan kaalimihii aad ka gashay doorashooyinkii dowladihii kow iyo labaatankii sano soo maray soomaaliya tii cabdiqaasin ee jabuuti iyo tii kenya ee cabdulaahi yuusuf axmed hadda waxaad u sharaxan tahay markii saddexaad dabcan waxaa jira wax intaa oo dhan ku dhiirigelinayay oo aan kaa niyad jebin damacaaga ah inaad mar uun madaxweyne ka noqoto soomaaliya si kooban wax ma nooga sheegi kartaa sida aad doonayso inaad soomaaliya u maamusho haddii aad doorashada ku soo baxdo markan saddexaad waxaa usoo istaagay wax maaragtay muxuu ahaa la oran karo nidaam dawladeed oo rasmi ayaa jira ma jirin kumeel gaar bay wada ahaayeen mid waliba markay muddo socotay burburtay hataa iyagoo aan waktooda dhammaanin bay burbureen marka taasaa keentay anigu waxaan qabaa waxa weeye waxaan usoo istaagay maanta alxamdulilah waan ka maarmi karaa muxuu ahaa inaan anigu muxuu ahaa aan shaqo ma soo doonto wixii aan dhalay waa weynaadeen waa weysadeen waa la nahay nabad baan qabaa uma imanaya mataqaanaa ka faa'iidayso waxaan u manaya waxa weeye dalka iyo ummadda inaan wax u qabto waajib baa lagu leeyahay waxaan noqday iyo waxaa ilmaheyga aan ku korsaday iyo muxuu ahaa muddii dheere haddaan aan idiin sheegahayay waxaan kusoo noqday ummadda soomaaliyeed korkeedaan kusoo noqday maanta hadday ummaddii aan arkay inay u baahan tahay waxaan go-aansaday inaan mar saddexaad isku dayo si markaa ummaddii anigu waajibkaas iga saaran aan guto ooy hesho dawlad rasmi ah dawlad xisaabtamaysa dawlad lala xisaabtamo dawlad adduunka muxuu ahaa sharaf iyo karaamadii muxuu aha soomaaliya soo celisa dawlad xasiloonidii gudaha soo celisa dawlad maaragtay muxuu ahaa nidaamkii lagu yaqaana dowlama soo celisa yaan doonayaa in ilaahay waan ka baryayaa inay soo noqoto saasa usoo istaagay aad baad umahadsan tahay doctor cabdiraxmaan macalin baadiyow nasiib wanaag qadka ayuu kusoo noqday cabdiraxmaan ma maqlaysaa waa ku maqlayaa si fiican aad baan uga xunnahay inuu qadkaa go-o waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo waxaa jiray cabsi laga qabay in baarlamanka doorashadiisa iyo madaxweynaha lagu shubto oo musuq maasuq uu dhaco marka werwer intee leeg ayaad ka qabtaa in arrintaa dhacdo runtii sida loo soo xulay aad og tahay muxuu ahaa odayaasha dhaqanka sida loosoo xulay iyo xusulduubkii ka dhacay in oo ruux kastaba oday asiga u ah muxuu ahaa qori karaa asiga in lasoo xulo oo qof kastaba oday keensado waad og tahay xusulduubkii ka dhacay odayaal badan oo odayaashii saxda ah aan ahayn ayaa meesha la keenay waa locdaa taab shaki ma laha kuwo fiican oo saxana waa la keenay dood weyn ka dhacday muran weyn ka dhacay qaabka loo qoraayo xildhibaanada waxaa jiray intii ay ka tasha laheyd beeruhu ay kasoo tasha ahaayeen oo ruux ay rabaan odagu u qorar inuu qoro ay aheyd waxaa la qoray dad badan oo odayaashu ayagoon dadka la tashan ay iska qorteen dadka ay jeclaysteen ah ayay qoreen arrimahaasoo dhan kulligeed way jirtaa oo khalad ah haddana saas ayadoo haddana ah oday dad badan oo tashadana way jiraan oo tala lagu qoray khaladna waa jiryaa wax fiican oo wanaagsanna waa la sameeyey waxaa ila taha aniga waxa uun suuragal ka ah ee la samayn karay ayaa la sameeyey soomaali waxaa dhaqankeeda ah musuq maasuq fara badan iyo in lays xoogo oo muddo dheera xoog iyo qoray dadka soomaaliya isku daba socdeen waxaa ku dhasub soomaali nidaamkan dimuqraadiga ah ee wadatashiga ah ee ku dhisan dadka soomaaliyeed inay ka tashadaan waxa ka dhexeeya sidaas darteed waxaan u arkaa in wax badan oo khaladana ay dhaceen wax badan oo mataqaanaa laga soo kaba karana hadda la sameeyey laakiin waxaaba runtii aada iyo aada u fiican aan dhihi karaa oo aan dhihi karaa waxaa waaye in loo mashxarado astaahila in soomaaliya iyadoo xamar la joogo magaalada muqdisho og tahay waxa ka dhacay iyo soomaaliya say ugu kala guurto meeshaan iyo dagaaladii ka dhacay muddada dheerta ah in maanta dadka soomaaliyeed ayagoon baqaynin cabsanaynin ay magaalada isla joogaan oo mataqaanaa laga shaqeeyahaayo baarlamaanka soomaaliyeed oo baarlamaankii cusbaa lasoo doortay maanta oo ku shiraayo magaalada muqdisho waxay ila tahay marka konseertna waa jiraa amba dareen ku saabsan dadka madaxda maanta dalka ka ahay inay musuq maasuq ka shaqeynayeen dadkooda inay keensadaan inay saa ku shaqaynayeen ay dadaalka ku bixiyeen xoog badan way jirtaa laakiin waxaan rumaysana uma iso uma suuro gelin waxyaabaha ay wada rabeen haddii alla yidhahdana waxaan rajaynayaa inay si fiican kusoo dhamaato ayaan rajo weyn ka qaba aniga waa yahay maadaama qadka uu kaa go-ay waxaan rabaa su-aal kale inaan ku weydiiyo waxaa jiray dowlado soo maray soomaaliya labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay saddexdii dowladada ugu dambeysaba haddaan ka soo qaadno wax aad is leedahay dowladdan hadda soo socota ee mustaqbalka soomaaliya ay yeelan doonta ee aad u baratamaysaan haddii laga ilaaliyo shaygaa ama waxaa haddii laga ilaaliyo horumar bay ku tallaabsanaysaa oo soomaaliya marxaladdan ay ku jirta ee dhibaatada way kaga baxaysaa aad isleedood xusuusan karta ma jirtaa waxaa ugu weyn waxaa ugu weyn mushkilada ugu weyn in haysata waxa ay tahay xulkii dalka soomaaliya madaxweyne ka noqda ayaa wuxuu wuxuu noqdaa markasta tusaale aad u xun uu ka noqdaa dalka soomaaliya maxaa jira wuxuu rumaysan yahay ruuxii madax noqdaahu inuu kala taliyo noqdo waxau qabanayaa shaqada ra-iisul wasaaraha waxau qabanayaa shaqada wasiirada waxau qabanayaa ruux kastaba shaqadiisii asiga oo la raba inuu ilaaliyo sharciga iyo qaanuunka iyo dastuurka soomaalida udhexeeya asiga oo la rabo inuu u noqdo muxuu ahaa coordinator ama muxuu ahaay muxuu ahaay waardiye inuu ka qabto wada shaqaynta baarlamaanka xukuumadda iyo muxuu ahaa muxuu ahaa qaybta sharci muxuu ahaa sharciga sharciga ilaalisa muxuu ahaa maxkamadaha ah inuu udhexeeyo la rabay asiga oo la raba inuu shacbiga soomaaliyeed oday u noqdo dhammaan ee uusan kala soocin uusan beeshiisa iyo beelaha kale kala soocin waxaa dhaqan soo ahayd ruuxii madax naqdaahu villa soomaaliya tagaa inuu beeshiisa kusoo ururiyo dowladnimada oo beeshiisa magan looga noqdo amba guruub asiga uu ka tirsan yahay magan looga noqdo oo hadda islamarkiina uu soo farageliyo shaqada xukuumadda iyo shaqada baarlamaanka iyo habsamo socodka oo sharciga jebiyo qaanuunka aniga ah yidhaahdo oo qaanuunka qaranka soomaaliyeed ka dhexeeya oo ilaali waayo dhaqankaas ayaa soo jira waxau ahaa markii ugu horeyso dowlad soomaaliyeed dagaalka sokeeye kabacdi la sameeyey muxua labada kun laga soo bilaaba dhaqankaas ayay ahaa sidaas ayaa sagaal ra-iisul wasaare iyo muxuu ahaa saddex madaxweyne khilaafi joogto ah oo aan kala go-in ay u dhacaayeen taas ayaa horta ugu dhib badan dhaqankaas ayaa waxaa rabaa in la bedelo aad baad umahadsan tahay waxaan maraynaa gabagabadii barnaamijkeenna min hal daqiiqa ayaan idin siinayaa waxaan siinayaa cabdulaahi axmed cadow cabdulaahi ka soo qaad waxaad ku guulaysatay madaxweynenimada soomaaliya oo aad u sharaxan tahay inkastoo tartan uu kaa horeeyo oo rag badan ay kula baratamayaan haddii aad madaxweyne noqoto soomaaliya maxaad is leedahay soomaaliya way gaari doontaa soomaaliya waxay gaari doontaa dowladnimo rasmi ah oo xisaabtan muxuu ahaa lala xisaabtamahayo waxay gaari doontaa soomaaliya cadaalad in marti lagu dhaqo waxay gaari doontaa soomaaliya sharciga in loo hogaansamo waxay gaari doontaa soomaaliya inay hesho dawlad soo celisa sharaftii iyo karaamadii qarannimada soomaaliyeed ayay gaaraysaa anigu maratay markaan fiiriyo waxaa jiray waktigii ugu fiicnaa ee soomaaliya ay soo martay waayo waktigii allah unaxiste mudane aadan cabdulla cusmaan uu madaxweyne dalka ahaa haddaan noqdo aniga muxuu ahaa madaxweyne soomaaliyeed waxaan rabaa inaan isku matelo oo aan muxuu ahaa asagoo ka noqdo wuxuu ahaa nin dawladda korka ilaalinaya baarlamaanka korka ilaalinaya kala hagahaya waxaan siinayaa maxamed cabdulaahi farmaajo
anagu kolleyba markii aan priminsterka ahaa howl yaan bilaawnay hawshii aan bilaawnay waxaan ugu socdaa hadda oo aan murashax u ahay inaan ku guuleysto xilka madaxweynenimo inaan dhamaystiro hawshii aan bilaabay taasoo ahayd in la dhiso dawlad taya leh oo runtii hanan karta waajibaadka horyaala oo wada shaqeyn buuxda leh oo hal siyaasad oo cad leh khilaafaadna uusan jirin hadduu khilaaf yimaadana yaqaana habkii khilaafaadka looga bixi lahaa maxaa yeelay waxaa xaqiiqo ah haddii la wada shaqeynayo khilaafku waa iska imaan karaa laakiin hogaamiyaha wanaagsan waxaa lagu yaqaanaa inuu khilaafaadkii markiiba soo afjaro in muhiimad la siiyo soo celinta ammaanka iyo kala dambeynta waa intaas wey haddii intaas la helo shacabka soomaaliyed waa dad wanaagsan waana aragnaa waa dad bislaaday oo runtii labaatan iyo laba sano dhibaato kusoo habsatay oo diyaar u ah haddii ay hesho dawlad shaqeynaysa oo wanaagsan oo daryeelaysa inay hogaansamaan sharciga aad aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa doctor cabdiraxmaan baadiyow aniga haddii la i doorto oo la ii doorto madaxweynaha soomaaliya rajo weyn ayaana ka qabaa runtii iyo kalsooni badanaan ku qabaa in la i dooro doono oo aniga aan noqon doono madaxweynaha soomaaliya muxuu ahaay bil kabacdi taqriiban waxaan aniga qabanayaa waa ay caddahay waxaan samaynayaa dowlad soomaaliyeed oo shacbiga soomaaliyeed iska leeyahay oo adeegayaasha bulshadu ay noqonayaan dadka madaxda u ahaysan dadka madaxda dalka shacbiga ayaan ka sarraynin oo aysan ka kibrin sida dhaqanka u ahe madaxda soomaaliya sanawaad badan ee lasoo dhaafo qaabkii nidaamkii qaabkii dowladnimada sida looga fikiraya qaab cusub baan rabnaa inaan u samayno dowlad le aragti ka dabilan aragtiyadii hore ee dowladda sida loo haystay oo aan rabno shacbiga soomaaliyeed inay madaxdooda si xornima u doortaan taladooda ayaku gacantooda ay ku jirto dawlad aan kibrnaan sameyna taasaa ugu horeysa tan kalena waxaa ugu horeeya dowlad waxaan samaynaynaa dadka muwaadiniinta ay u saman yihiin xuquuqda iyo waajibaad raggooda iyo dumarkooda oon kooxna lagu takoorin oo beelaha xooga badan ee qoryaha haystaa waysan beelaha yararkaa ku dulmi karin oo dumarka aan lagu dulmi karin oo xuquuqda dadka soomaalida muwaadiniinta dhammaan ay wada helayaan baan rabaa aniga inaan hogaan u noqdoon horseedo viishinkayga taas ayuu ku dhisan yahay waxaa kaleeto intaas la jirta aniga haddii la idoorto waxaan ballan qaadayaa inaan shacbiga soomaaliyeed been u sheegin inaan shacbiga soomaaliyeed khiyaamin inaan shacbiga soomaaliyeed muxuu ahaa u kala eexan inaan shacbiga soomaaliyeed hantida ay leeyihin aan la dhicin ruuxii aan madax ka dhigay hantida dadka soomaaliyeed dhacana inaan ka batajinno oo eedo intuu adduunyada joogo ayaan aniga mata aan ballan qaadaya anigu waxaan u iman dadka soomaliya inaan badbaadiyo uma imaan xukun iyo kursi waxaan ilaahi subxaana watacaala ka baraya hadda dadka soomaaliya madaxnimadeeda ay khayr u tahay ilaahay in loo waafajiyo hadday shar u tahay ilaahay in laga badbaadiyo
intaa ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka waxaa ka qayb galay mudane cabdulaahi axmed cadow ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo doctor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi cabdiraxmaan baadiyow oo saddexduba ah musharaxiin u ordaya xilka madaxweynenimada soomaaliya waxaa kaloo doodda kala qayb galayey doctor cali khaliif galayr oo aan ka cudur daaranayno in qaybihii dambe ee barnaamijka uu qadka taleefanka ka go'ay islamarkaana ay noo suurageli weysay inaan ku soo celinno oo isna soo noqday ra-iisul wasaare oo haatanna ah mid ka mid ah ragga u baratamaya jegada guddoomiyaha baarlamaanka intaaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo